bismillaahi raxmaan iraxiim duur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur qodobada maanta aan idiin haynana waxaa ka mid ah faahfaahinta ka soo baxayaa qarax sababay dhimashii dhaawac oo ciidamo ka tirsan dowladda lagula eegtay maanta magaalada muqdisho
maxkamadda gobolka banaadir oo maanta la horgeeyey mas-uuliyiin hor leh oo loo haysto arrimo la xiriira musuq maasuq iyo xadooyo xoolo dadweyne taliska ciidanka xoogga dalka oo ka hadlaya abaabulka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda maamulka galmudug ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo sheegay inay ka shaqayn doonaan sidii hoos loogu dhigi lahaa qiimaha badan ee xajka lagu tago
gudoomiyaha gobolka banaadir oo sheegay in ahmiyad gaar ay siinayaan horumarinta caafimaadka iyo adeegyada muhiimka ah ee la xiriira
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo sheegtay inay soddon qof soomaaliya ah ugu geeriyoodeen cudurka daacuunka gobolka jilibka waxaa ugu waaweyn
dalka nejar oo looga dhawaaqay xabad xukuumad cusub oo dalkaasi yeelanayo iyo
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duur wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay tobanka bisha sideedaad ee agosto sanada laba kun saddex iyo labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duhur aynu ku bilownay faahfaahino ayaa kasoo baxaya qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya maanta lagula eegtay magaalada muqdisho sida warkan uu ku dheereynayo wariyaheena cabdiqaadir cismaan warar dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho kaasi oo la sheegay in lala egtay gaari oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya gaarigan ayaa la sheegay inuu ahaa mid cabdibilaah islamarkaasina ay la socdeen ciidamo ka tirsan ama ay wateen aan iraado ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya waxaana uu marayay xilliga qaraxa lala eeganayay wadada daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxan uu qabsaday sida wararku ay sheegayaan ama gaarigan qarax uu ku qabsaday halka loo yaqaano suuqa jayga ee deegaanka daarusalaam iyada oo ilawareed dadka deegaanka ay noo sheegeen inuu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashada dhaawac waxaa la soo qaaday sawiro muujinayo gaariga uu gebi ahaanba burburay waxaana wararka dhinaca kale ay sheegayaan inay jiraan khasaare dhimasho iyo dhaawac ah uu soo gaaray ciidamadii saarnaa gaarigaasi cabdibilaah inta la xaqiijiyey ilaa iyo shan askariya oo ka tirsan ciidamada dowladda kuwaasi oo saarnaa gaariga qarax lala egtay ayaa ku geeriyooday qaraxaasi wadada hareeraheeda la dhigo iyadoo dhinaca kaletana ay jiraan askar uu soo gaaray dhaawacyo kuwaasoo loo qaaday mid ka mid a cisbitaalada muqdisho si halkaasi loogu dabiibo xaaladooda caafimaad warar kale ayaa waxay sheegayaan inay jiraan khasaare soo gaara dad rayad ah oo dad saddex qof oo shacab ah ayaa la sheegayaa in iyaguna ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka kuwa oo baaritaano ku sameynaya goobta qarax uu ka dhacay dagaalamayaasha al-shabaab ayaa durbaba sheegtay weerarkan ee la sheegay in qarax lagula eegtay askartan ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ka dhacay deegaanka daarusalaam ee duleedka muqdisho hadiyo goraale muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo hagaagaya amniga magaalada muqdisho iyadoo dhinaca kale ay jiraan falalka ceenkan oo kale qarxida lagula eegto gawaarida ay la socdaan ciidamada dowladda ee lala eegto miinada soo boodada ee wadada hareeraheeda la dhigo
sanad cabdiqaadir maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta u fadhiisatay dhegeysiga dacwadda rag loo haysto arrimo la xiriira musuq maasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne maxkamadda gobolka banaadir ayaa dhageysatay maanta dacwad musuq ah oo loo haysto ilaayo afar eedeysan oo ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya eedeysanayaasha oo laba kamid ah dalka ay ka maqan yihiin halka labada kalena ay joogaan dalka ayaa la horgeeyey maxkamadda gobolka banaadir iyadoona raggaas uu soo eedeeyay xafiiska xeraalyaha guud ee qaranka oo dacwad kusoo eedeysanayaasha ugu horaan gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa ka hadlay oo akhrinaya dacwadda loo haysto eedeysanayaasha
si waafaqsan qodobka boqol labaatan iyo sideed fa fakradiisa afraad ee xeerka habka aqaabda xeerka wax kabeddelka xeerka habka aqaabda soomaaliyeed xeer lambar siddeetan iyo afar ee soo baxay labaiyo tobankii bishii labaiyo tobanaad kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii oo sheegaya in eedeysanayaasha eedeysanayaasha maqnaa ah maxkamaddu markii ay u akhriso eedda iyadoo maxkamaddu oo wakiilka ah sida oo qodobka uu tilmaamayo ay maxkamaddu u diiwaan geliso inay ku jawaabeen eedeysanaa maqnaa inuu ku jawaabo inuuna dembiga gelin sidaasna maxkamaddu diiwaanka iyo maxdarka ay ugu qorto maxkamaddu marka iyada oo raacaysa hafraacaas ku xusan xeerka wax ka beddelka xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xeer lambar siddeetan iyo afar ayaa maxkamaddu dabaqi doontaa hafraacaas oo waxay u akhri doontaa iyaga oo maqano ah waxaana loo diiwaan geli doonaa inay ku jawaabeen inayna dembiga gelin marka waxaa loo akhrinaa eedeysanaha koowaad cabdiraxmaan cabdikariim ibraahim cabdikaraan cabdiraxmaan cabdikariim ibraahim ina xaawo maxamuud axmed dhashay kowdii bishii koowaad laba kun iyo kowdii ku dhashay degmada xamar ee gobolka ku dhashay xamar ee gobolka banaadir degan degmada hodan ee gobolka banaadir ahna madax qaybeedka ruqsadsiinta ajaanibta eh waaxda sharciyada iyo xiriirka shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya kana howlgeli jiray garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada muqdisho ahna maqane faahfaahinta eedda eedeysanaha koowaad cabdiraxmaan cabdikariim ibraahim ina xaawo maxamuud axmed eedda koowaad ee eedeysanaha koowaad eedeysanaha koowaad cabdiraxmaan eeddiisa koowaad cabdiraxmaan cabdikariim ibraahim waxaa lagu eedeynayaa qodobka laba boqol afartan iyo kow ee xeerka ciqaabda soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka toddobaatan iyo kow oo ah ka qayb qaadasho dembi ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed asiga oo ka qayb qaatay dembi xatooyo xoolo dadweyne sababtoo ah wuxuu si ulakac ah ugu kacay ugana qayb qaatay ficil musuq maasuq xatooyo xoolo dadweyne lunsasho iyo ku-tagrifal hanti iyo dakhli dowladeed oo uu bixinteeda iyo adeegeeda uu bixinta adeega iyo xareynta dakhligaas mas-uul uga ahaa dowladda soomaaliya hantida uu musuqi oo ka qayb qaata musuqeedana ay gaarayso labaiyo toban milyan sagaal boqol iyo konton kun iyo boqoliyo toddobaatan dollar asiga oo hantida uu musuqay uga faa'iidaystay naftiisa sidoo kalena qodobadaas lala sii akhriyey qodobka soddon iyo sagaal fakradiisa koowaad xarafkiisa ba oo ah sifaalaha dembiga cusleeya ee xeerka ciqaabda soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu wuxuu galay dembi xatooyo xoolo dadweyne si uu si si uu u fuliyo dembi lacag dhaqid ama uu u qariyo
dhinaca kalena daliska ciidanka xoogka dalka ayaa ka hadlay abaabul ka dhan ah daglaamayaasha al-shabaab ee ka socda dowlad goboleedka galmudug daliga ku-xigeenka ah ciidanka lugta soomaaliya jarnaal ciro oo ku sugan deegaanada maamulka puntland ayaa waxaa maamulka galmudug ayaa waxa uu ka hadlay dhaqdhaqaaqa dagaal ee lagu wado al-shabaab ee ka socda deegaanada maamulkaasi galmudug isagoo sheegay in dhowaan si rasmi ah ay u bilaabi doonaan dagaalkaasi
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر marka u horraysa waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaad haddana tihiin kulankii ugu horreeyey inaan idinku baro taliyaha cusub ee qaybta koob iyo labaatanaad korneyl cabdi salaad waa taliyihii qaybta koob iyo labaatanaad inuu idinla shaqeeyo waxaa ii soo haray ma maqasheen haybadle marka la soomaaliyeeyo haybadle waa honorabal haybadle hebel hebel ma maqasheen waxaad wadataan haddaad tihiin dadka deegaanka reer galmudug haybaddii madaxdii galmudug oo hortiinna taagan oo madaxweynihii golihii wasiirrada baarlamaankii leh horta haybaddaas koowaad waa wadataan waxaa laba idiin ah haybad kalaad wadataan oo madaxweynihii dalka u sarreeyaa idiin jiifa caasimaddiinnii una diyaara asaga iyo dawladdiisii iyo baarlamaankii federaalka iyo kii senadkuba oo heer federaalah ayagoo la socda ayuu diyaar u yahay inuu inay cadowgan garab idinka siiyaan in- in laydinka dulqaado marka waxaad xasuusnaanaysaan kulligiin waxaad huwantihiin sharaftii qaranka iyo tii maamulkiinnaba mana jiro maamul nasiibkaas yeeshay hadduu jirana madaxdu waa joogtaa waxaa la rabaa marka mar haddaad sharaftaad huwan tahay seebaad u dhaqmaysaa waxa loo socdaa waa dagaal qodobka koowaad uma socotid qabiil inaad
codkaas waxa uu ahaa tali ku-xeenka ciidanka lugta uu ka hadlayay abaabulka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda deegaana ka tirsan gobolka mudug iyagoona halkaas weli uu ku sugaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna wadaa kulamo uu la qaadanayo odayaasha dhaqanka deegaanka iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada isagoona ka hadlaya sidii loo bilaabi lahaa wejiga labaad ee howlgalka lagu dagaalamayo dagaalamayaasha al-shabaab markana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ku dadaaleyso sidii loo dhimi lahaa islamarkaana waxba looga bedeli lahaa kharashaadka badan ee dadka soomaaliyeed ee xajka ay ku aadaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda uu ka hadlaya munaasabad ka dhacday ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda ay ku dadaaleyso sidii loo yareyn lahaa qiimaha badan halka uu tilmaamay in sidoo kale een dowladda soomaaliya ay sanadkii hore sanadkan ay ku dadaashay in wax badan laga qabtay hagaajinta howlaha xajka ee dadka soomaaliyeed dowladduna ay dadaal ku bixisay ayuu sheegay sidii ay uga hortegi lahayd dhibaatooyin badan oo soo food saari jiray xujiyada soomaaliyeed waa sidoo hadal ku yidhi ra-iisul wasaaraha
ma sahlana in qaraabadaadu kuu timaado ay ku dhahdo war waxaad markaad adigu timid baan xaalufay waan ficna markii aad waxba qabanaynin wax ma qabte in xagga lagaa soo istaaga saaxiibadaa ku yimaadaan xildhibaanadu ku yimaadaan ayagoo ayagana breshar kale lasoo saaray Eh, cid waliba kuu timaado laakiin inaad dhagaha waxaasoo dhan intaad fiiriso dhagaha ka furaysato Eh, aad wasiirka tidhaahdo soco weliba waxaa culus oo dhan annaga noo soo dir Eh, runtii waxaan isleeyahay dadaalkaas wax weyn buu qabtay oo laga faa'iiday waxaan rabaa inaan halkan ka ishaaro dadka soomaaliyeedna aan u sheego xajku waa rukn min arkaan alislaam in kasta oo lagu dhex ganacsan karo haddana waxa weeye mararka qaarkood waxaa la rabaa in ay kontaroosho dadka ganacsanaya akhlaaqda islaamku inay kontarooshaa la rabaa ee uusan greed noqon shilinku faa'iidayo inuusan daba daba carar ayaa loo baahan yahay Eh, haddii ay noqoto ujeedku wax kastaba xumee xaajiga cuntadiisa ha ka fakerin jiifkiisa ha ka fakerin gaadiidkiisa ha ka fakerin Mu- almuhim waa inaad faa'iido haddii uu noqdo mawsim jeebasha la buuxiyo oo aan ku xisaabtanan inaynu jeebasha buuxsano ee inaan uba aragba mawsim cibaada inaan u arag waxaan ganacsigeenna far baa ku godan waxaa kaaga sii daran oo in fara badan aad ogtihiin dadka xajka ganacsigiisa ku jira
hadalkaas waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre
dhinaca kalena ah gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay inay ahmiyad gaar ah ay siinayaan horumarinta caafimaadka iyo dadweynaha caasimada sidii ay u heli lahaayeen adeeg caafimaad oo daya leh gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo soddon sano kadib maanta daafuray xarunta keedka dalaalka dowlada hoose ee xamar ee ku taala degmada cabdicasiis ayaana sheegay inay ahmiyad hor leh ay siin doonaan adeega caafimaad ee caasimada
ad ayay noo tahay inaan kaydkii tallaalka aan ka daafurno degmada cabdicasiis gobolka banaadir guud ahaan meeshii u noqon laheeda kaydka inay noqoto xeebtii liido degmada cabdicasiis waa runtii farxad ayay noo tahay waxaana mudan inaan uga mahad celinno hay-adihii gacanta ka geystay oo hadday nagala joogaan akhyaartan ay nagala joogto unisef iyo j b l g iyo w h o markaad caafimaad maqalnaba unisef iyo w h o ayaa nagu soo degdegtay mar walbaba dhigtayna marka waa uga mahad celinaynaa runtii juhdiga iyo dadaalka ay bixinayaan iyo badbaadinta ubadka soomaaliyeed ama hooyada iyo dhallaankaba maxaa yeelay beeska cid kasta ama mas-uul kasta ama shaksi kastaba beeskiisa waa hooyo iyo dhallaan waa hooyadii dhashay iyo mar waa isagu dhashay uu kubcaayo uu koraayo marka hadda ka hor waa la soconnaa xaaladayna siday ahaa jirta iyo duruuftayna kaydka talaalka sidau ahaa jir waa la soconnaa maantana runtii meesha aan arkay oo hadda aan daafurnay ayay nasiib u yeesheen dadkii magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya dhowrka milyan ahaa in kaydkooda halkan uu noqdo taasna waxa waaye waxaan uga mahad celinaynaa cid kastoo gacan ka geysata gobolka banaadir doorkiisa ayuu qaatay hay-aduna doorkooda ayay qaateen iskaashiga aan sheegi jirnay
warkaas kala socotaan warraadii hadalse magaalada muqdisho markana wararka dibadda xukuumad cusub ayaa looga dhawaaqay dalka nanger golaha militariga ee la wareegay talada dalkaasi ayaa maanta oo khamiisa waxay ku dhawaaqeen dhismaha xukuumad cusub oo ka kooban koob iyo labaatan wasiir hadal laga baahiyey telefishinka qaranka nanger ayaa waxaa lagu sheegay in uu ra-iisul wasaare cali muhamaan uu hogaamin doono xukuumadda cusub iyadoo laba jaranaal oo ka tirsan golaha militariga loo magacaabay xiriirka wasaaradaha difaaca iyo arrimaha gudaha magacaabistan ayaa timid laba isbuuc kadib markii golaha militariga nanger ay afgembiyeen madaxweynihii sida dimuqraadiga loosoo doortay ee moxamed bazuum bishii lasoo dhaafay ee julaay lix iyo labaatankeedii afgembigaas ayaa waxaa hogaaminaya taliyii hore ee ciidanka ilaalada madaxtooyada ee dalka nanger sarkaalka lagu magacaabo cabdiraxmaan tijaani dhinaca kale hogaamiyaasha dalalka xubnaha ka ah ururka lagu magacaabo iwakos ayaa maanta oo khamiis ah waxay kulan ku leeyihiin caasimadda dalka nigeria ee abuuja kulankaas ayaa waxaa looga tashanayaa tallaabooyinka ka dhanka ah golaha militariga ee afgembiga ku qabsaday dalka nanger
guud ahaana dhegeystayaal warkii duur aad kala socoteen raadiyo hadalsane muqdisho warkan kiise xiga nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel